odayaashiina isugu yimi minnesota oo ka hadlaya arrimahan maaragtay socdaalka iyaga iyo de arrimihiina kale ee guud ahaan ba idinka idin yaalla ee communitygiina marka hore waa idin salaamay anoo ku hadlaya magaca puntland iyo iyo wafdida oo hadda iga kala maqan marka horta marka hore waa salaamantiin salaan kadib sidaa u maqasheen waxaan nimi maanta dalkiina waxaan ka sokeynay hadda afar casho dowel baan kusoo hakanay toos baan markii hore dalkii uga nimi de waa lagu nabad qabay markaan ka nimi wax dhibaataha ma jirin xoogaha guga unba roobku maaragtay sidii ay ahayd usan udiin sida kale waddanku nabadgeliya ayuu qabay arrimo fara badan baan d iska wada socotaan hawlo badan baan maaragtay kii maamulkana uu jiray oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ah ayaan runtii noo suurta galay inaan wax ka qabano ha ugu bateen dhinaca nabadgelyada oo aan wax badan ka qabanay war la socotaan dhinaca iyadana maaragtay dhaqaalaha inaan wax fada badan ka qabanay oo mushaharkii oo aan isnaan labalaabnay waad la socotaan arrinta cusub ee iyana constitutionka puntland oo dib iyana inta loo habeeyey lana baaskareeyey iyo dawladdanba wasiirada iyana cabinetka ina la baaskareeyey arrimahaas waa arrimahaan rabna inaan idinku nimaadno aan idinka warano marka aan insha allah hawsheeda halkan aan u nimin ee aan kala hadlayno dawladda maaragtay maraykanka aan soo dhamaysano weig weig bayna ugu qaadanaysa haddii lahayd marka ilaa axadda ayaan kusoo beegannahay minnesota muhiim bayna noo tahay inaan idin aragno idiina nimaadno waddankiina idinka warano hadda intaas un baan des odhan karnaa inaan idinka ballan qaadno inaan idiin marayno idiina soo soconno dadka aan u nimi ugu muhiimsan aad tihiin dalkan sida aan maaragtay aan filayno waxaa kaloo isna hadda iisoo galay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdullaahi jamaal cabdullaahi kajiir waan isna idin dhiibi doona oo idin salaami doona marka hadda ilkajiir baan idin dhiibayaa de inaad maqashaan in kalena ma huba i hope inaad okay marka okay hadda marka waxaan ku wareejinaya ilkajiir oo isna halkaa isna dhowrka kulle kelmadood oran doona